washington jooga
dhinaca kale waxaa v o a la soo xiriiray bari aadan shire bari hiiral oo ka mid ah hogaamiyaashii magaalada kismaayo wuxuuna sheegay inuusan aqoonsaneyn howlaha uu ra-iisul wasaaraha ka wada magaalada kismaayo bari hiiral ayaa dowladda soomaaliya ku eedeeyay inay la safatay dhinac ka mid a dhinacyadii isku hayay magaalada kismaayo bari ayaa sheegay inaysan isdhiibi doonin saaro ciidle ayaa bari hiiral ee wareysatay waxaanay weydiisay bal sababta v o a ula soo xiriiray haa waxaan idinla soo xiriirnay waxaan rabnay inaan idiin sheegno dhibaatada ka jirta kismaayo oon u baahan nahay in v o eda aan u sheegno arrintaasi oo ah dhibaato culus oo dadkii lagu leynayo oo xasuuq lagu tilmaami karo arrimahaas baan rabnay inaad xogolaal u noqotaan iminkaad walkaad ku sugan tahay anigu waxaan ku sugnahay goobweyn tuulo la yidhaahdo oo sideed kilomitr u jirta magaalada kismaayo waan gartay marka muddo toban bilood haddii aad goobweyn joogtay sidee ku ogaateen marka mashaakilka aad sheegaysa inay magaalada kismaayo ka socdaan magaalada waxaan ku ogaanay magaalada dadka nagigaa jooga qofkii la dilo iyo qofkii la xiro iyo qofkii la dhaco iyo qofkii la kufsado dhammaan annaga ayay nala soo xiriirayaan hadda maantadaa saacadaha hadda aan joogno nin baa lagu dilay dhiigu ma qalalo maalin walba waa lagu dilaa dadka waana lagu kufsanayaa waana lagu dhibataynayaa bare haatan aan kula hadlayo waxaa ku sugan wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ma ka war haysaan idinku wafdigaasi magaalada kismaayo ku sugan wafdiga kismaayo ku sugan oo ra-iisul wasaaruhu hogaaminayo waan la soconnaa xogtoodaan helnay nasiib darro weyn baan ku tilmaami karnaa sababtoo ah ra-iisul wasaarihii dalka waxaan filaynay haddii uu yimaado inuu dadkii soomaaliyeed oo deegaanka ahaa oo la balajiciyey oo laga saaray magaalada oo magaalada dusheeda ku hawuran inuu xogdaa u noqdo ama xoog ha noqoto baan anagu ka filaynay dadka dhibka samaynaya baan filaynay inuu wax ka qaban doono xiriiruu nala soo samayn doono ra-iisul wasaaruhu barnaamijkaas uu si fiican oo mas-uuliyad ah oo uu dadkiisa ugu gurmaayo oo uu ku kala celinayo inuu qaban doono rajo ah baa nagu jirtay laakiin ma ay dhacin arrintaas kooxdii dhibka samaynaysay oo dadka ugaarsanaysay oo jaraysay buu ninkaasu marti u noqday ayadaa buu aqoonsaday habay yaraatee wax kale oo tilaabaha oo uu qaaday ma ijidho arrintaasna aad iyo aad baan uga xunnahay annaga iyo shacabka ma laga yaabaa dadka qaar inay hadalkaaga u fasishaan inaad ka filayseen ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga wehelinaya ee haatan kismaayo jooga inay idinka garab idin siin doonaan sidaa daraaddeed aad markaa ugu dhaliilaysaan inay marti u noqdeen amaba ay ugu tegeen magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland maya walaaley maya maya annagu inay garabna siiyaan kama amaarkilayn kama rabno hadeer laakiin waxaan rabnaa inay dhexdhexaad noqdaan waa tay marka idinka ma xidhiidheen wafdigaasi ra-iisul wasaaruhu hogaaminayo intii ay yimaadeen gobolka annagu waa xidhiidray waxaynana yidhaahdeen waxaan rabnaa ciidankaagu meesha jooga inaysa soo dhiibaan oo ay yidhaahdaan xoryo loo sameeyey oo lagu xareeyo oo hubka laga qaado raggiina mas-uuliyiintaana meesha laga qaado oo xamar iyo meelahaas la geeyo waxaasay noo sheegeen dee taasna anagu wax la aqbali kari maaha taas wax cadaalada maaha wafdiga ra-iisul wasaaraha ee jooga kismaayo waxay u tegeen halkaasi sida ay sheegeen in la dhammaystiro heshiiskii magaalada aadis ababa lagu qabtay islamarkaana la turxaan bixiyo maamulka ku-meel gaadhka ah ee jubba iyo dadka kale ee deegaanka ka midka ah mas-uuliyiinta ama siyaasiyiinta oo halkaasi lagu gaadho dib u heshiisiin iyo turxaan bixin si markaa maamul loo dhan yahay gobolkaasi loogu sameeyo wafdiga ra-iisul wasaaraha intaad cambaaraynaysaan baaqa idiin soo jeediyeen maxaa u qaadan weydeen markaa dib u heshiisiinta si loo gaadho maya walaaley waxa weeye baaqa naloo soo jeediyey mid la qaadan kara maaha annagu jubba maamulkeeda oo aada sheegayso ma aqoonsanin mana aqoonsan doono in la iska kaana hor keeno oo nala wadahada siiyo oo aanagana heshiisiiyo waan u baahannahay duxaan bixin waxa la yihahdaa ma jiraan duxaan bixin waa wax adigu aada dhaliinayso laakiin waxa aada aqoonsan tahay inay jiraan anagu mana aqoonsanin maamulkaas aad sheegaysa waa tay iyaga laftooda miyaan la odhan karin markaa inaanay mawqifkiinaasoo kale aaminsan yihiin oo aanay idin aqoonsanaynba oo ay idiin haystaan garab lagaga adkaaday magaalada kismaayo haatan kala farxaday iyaga laftooda sidaa idiin arkaan see la isugu soo dhawaanaya way fiican tahay ayagu si kastaba ha loo arkeen laakiin kuwii ku diriday magaalada oo wada jooga oo isku dad ah mar hadday kirsan yihiin ayagaa waxdaynayeen soo in lagu heshiiyo ma ahan sababtaa waxa lagu doglahayo waxa weeyaan waa saamiga iyo karaamada iyo mas-uuliyadda iyo xuquuqda dadku ay leeyihiin oo dadka deegaankaas ka wada kooban ay ka wada qayb galaan marka idinka tallaabada xigteed qaadaysaan maxay tahay haatan
wallahi walaal annaga tillaabadaas xigto aan qaadayna waxa weeye annagu dadka halkaas ku jira dadka annagii weeye dhibaato xun na waa nalagu haya waa lagu hayaa waan dagaalamaynaa annagu waan ka dagaalamaynaa inta aan xorriyadda naga helayno kolonel barre aadan shire barre ale khadka teleefonka ugu